فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaah kulan wanaagsan soo dhowaada dhegaystayaal qodobadaad caawa barnaamijka dhuuwaxa waraysyada aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah waaliga wilaayada islaamiga hiiraan oo ka warramay dagaalkii maanta iyo shalay ka dhacay duleedka magaalada buulo burde waxaan idinsoo gudbin doonnaa waraysi ciidanka etoobiya oo muddo labaatan maalmood ah xabsiga jigjiga tacdiibin iyo xadgudub ugu geystay haween iyo carruur waxaan idinsoo gudbinaynaa mid ka mid ah ehelada dadkan oo faahfaahin bixinaya barnaamijka waxaad kaloo ku dhegaysanaysaan qalqal xooggan oo ka dhacay suuqa teknolojiyadda maxayse tahay saamaynta uu keenay waxaan idinsoo gudbinaynaa aqoon-yahan ka warramay barnaamijka waxaad kaloo ku dhegaysanaysaan insha allah wararkii caalamka iyo xubinta faa'iidada caafimaadka ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي waa hagaag ugu horreyn waxaad ku soo dhowaataan waraysi lala yeeshay waaliga wilaayada islaamiga ee hiiraan ee ku saabsan shalay iyo maanta dagaalo ayaa ka dhacay duleedka magaalada buulo burde ee gobolka hiiraan halkaas oo ay ku dirireen ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo kuwa dowladda federaalka oo ay la socdaan xoogaa maleeshiyaad ah idaacadda ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee al andalus ayaa ka wareysatay waaligii wilaayada islaamiga ee hiiraan sheekh guuleed abuunabahaan waraysigana wuxuu u dhacay sida tan bismillahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal idaacadda islaamiga al andalus waxay waraysi gaar ah la yeelatay waaliga wilaaya islaamiga ee hiiraan sheekh guleed abuunabaan wareyntii sheekhna alwaali kusoo dhowow idaacadda islaamiga al andalus aad baan u dhowahay maxamuudow jazaak allahu kheyran sheekhana alwaali ugu horeyntii su-aasha aan ku weydiinaya waxay tahay sheekhana shalay iyo maanta qayba ka mid ah wilaayada hiiraan gaar ahaan dhanka bari waxaa ka dhacay dagaallo culus dagaaladaasi bal xoog naga sii bismi illah araxmaan araxiim alxamdu lilah wakafaa wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin qaala allahu tabaaraka watacaala walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniin walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun qaala tabaaraka watacaala inaa lanansuru rusulana waladiina aamanuu fi lxayaati addunya wayowma yaquumu lashaad maxamuudow ilaahay baa mahad iskale subxaanahu watacaala waa sidaad u sheegtay shalay iyo maantaba waxa ay dagaalla ka socdeen u dhexeeya xaqa iyo baadilka ama ahalka xaqa iyo baadilka ahalkiisa deegaano u dhexeeya bulo burde iyo halgan taqriiban dhul u dhowdhow meesha loo yaqaano beero yabaal dhulkaasay ka socdeen dagaaladu waa tahay sheekhana marka dagaaladan shalay maanta dhacay khasaaraha ka dhashay xogta wilaayadu ay ka haysa muxuu yahay maxamuudow dagaalada khasaare badan baa ka dhashay cadowga dhib badan baa ka soo gaaray hadday tahay naf iyo hadday tahay maal guud ahaan cadowga hadda inta annaga aan xaqiijinnay suuragalna ay tahay in ay ka badan karto waxa gaaray waa toddobaatan iyo shan dhimashay isugu jira dhaawac oo dhimashadu ay tahay inta annaga hadda aan ogaanay labaatan iyo siddeed dhimasho ah bay hadda marayaan inta kalena waa dhaawac ee hub khaniimo oo laga qaatay waa jira gaadiid oo dadka mujaahidiinta gacantooda soo galay waa jira ee mid laga gubay waa jira marka inta hadda ay ogaatay wilaayada islaamigu waa intaas cadowga waxaa soo gaaray khasaaro ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku riday oo uu u mariyey gacmaha mujaahidiinta caawa aan isla hadlayno goobihii shalay maanta lagu dagaalamay yaa kusuuna gacanta ku haya guud ahaan maxamuud goobihii lagu dagaalamay say u dhan yihiin iyo kuwa u dhowdhowba waxaa gacanta ku haya mujaahidiinta cadowgu goobaha hadda ilaa shala dagaalada ay ka socdeen ilaa afar goobood bay ahaayeen dhammaantoodna u dhow deegaanka loo yaqaano beero yabaal oo ah ee qaybta hadda weliba bariga u badan dagaalka wuxuu u badan yahay bariga laamiga intuba ilaahay subxaanahu wa tacaala cadowga waa uu ku jibiyey dhammaantoodna meelihii ay horey ugu imaadeen iyo meelo kasii fog bay gaareen intii carartay intii dee dhimatay ama meesha ku baktidayna baktigooda meelihii buu yaallaa qaybo ka mid ahna ayagaa qaatay allahna ku mahadsan subxaanahu wa tacaala waatay sheekhana waxaan la soconnaa wilaayadii hiiraan aad waaliga ka tahay waxay ahayd wilaayadii ugu horreysay ee garguurta laba sano ka hor xamlada duulaanka uu ku soo qaaday kuna jabay bal xamladii hore iyo duulaanadan cusub oo shalay maanta dhacay maxaa farqa u dhexeeya maxamudow waxaa la dhihi karaa markii la fiirsho xamladii hore iyo midda hadda maanta ah dhinac markii laga fiiriyo waa isku mid dhan markii laga fiiriyana wax badan bay ku kala duwan yihiin dhanka isaga midka yihiin labaduba waa laba xamlo oo shaytaani ah waa laba xamlo oo xaq la dirir ah waa laba xamlo oo dadkii la baabi'inaya cadowga saliibiga ah iyadoo loo adeegaya dadkii soomaaliyeed wiilashii soomaaliyeed inta caqliga laga xaday sharaftoodii lagu dheelayo naftoodii la baabi'inayo maalkoodii la baabi'inayo dadkii aan wax garanaynin oo dhan la khalday oo halkaas waxay isaga waafaqsan yihiin kulli waa wax wada adeegaya ibliis waxaa kaloo labadaba isku waafaqsan yihiin oo kale waxay ahaayeen laba xamlo oo aan labadaba wax qorsho a lahayn tii horena qorsho ma lahayn tan maanta ana qorsho ma lahan waxa ay ku kala duwan yihiin marka waxaa weeye cadowgu waagaas wax un baa jiray tabar ah hadday tahay saliibiga caalamiga ah iyo wixay ka helayeen hadday tahay ayaga iyo isku duwnaantoodii xoogaa un wax un baa la dhihi karay waxbaa yaro jiri karay ama maanta tan waxa ay ugu duwantahay waxaa weeye ayada oo waxaasoo dhan ay ziro yihiin hadday tahay dhanka caskariga ayaga gudahooda kuwa hadda riddada oo soomaaliya maanta jooga hadday tahay macnawiyaadkooda ciidankooda ama madaxdooda macnawiyaadkooda intuba markii la isku daro hadday tahay dhanka iqtisaadiga dhanka siyaasiga dhanka caskariga ah maanta marka waxaan waa wax naflacaarinimo ah oo dadyowgii shalay dagaalamayey ama la maran habaabiyey la khalday maanta waxaa laga yaabaa shalay markay ahaayeen boqolkiiba siddeetan ama boqolkiiba toddobaatan maanta boqolkiiba toban ma dhamo waxa hadda ku waafaqaya macnaha xamladan waxaa la dhihi karaa waa xamlo aan waxba ee ku dhisnayn oo khiyaali ah oo been ah aanna rajaynayna insha allahu tacaala inayba afjarantay waa tahay sheekhana su-aasha xigtan ku weydiinaya waxay tahay deegaanka booco waxaa ka dhacay kulan ay isugu yimaadeen hogaanka dhaqanka beesha xawaadle fariimo adag ayay ku direen duulaanka cusub ayay kaga hadleen arrintaasi ka waran wilaayada maxay ka leedahay maxamuudow kulankaas wuxuu ahaa kulan aad u qiimo badan waa kulan ay isugu imaadeen ama isugu yimaadeen waxgarad aad u tiro badan oo ka wada dhashay beesha xawaadle oo aan cidna aysan ka maqnayn wuxuu ahaa kulan wakhtigiisii iyo makaankiisii labadaba ku soo aaday buu ahaa wuxuu ahaa kulan mubaarag ahoo barakaysan wilaayadana kulankaas waa bogaadinaysaa waana soo dhoweynaysaa waa kulan aan ku faraxsannahay sida aad maqlaysay qofkii qaymeeya kulankaasu waxyaabihii dadkaasi khiyaarta ama odayaashuhu meesha isugu yimid ay taargadgareeyeen ilaa afar qodob baa la dhihi karaa baa lagu soo dhadhoweyn karaa odayaashu markii saddex maalmood buu kulanka socday inta aan xog ognahay kulankaasu waxyaabihii ay kaga hadleen marka wuxuu ahaa maxaa sideeda beesha aan maanta matelna annaga oo aan meesha u fadhinay leannu dadka waxaa matala soomaalidu waxay tidhi hamidi waxaa laga qabtaa meesha ay miirka ka qabto waa daabka ee dadka maanta waxaa matala dadka islaamnimada waxa ay tafahmaya dadka fahmaya maslaxadooda meesha ay ku jirto hadday tahay mid adduun iyo hadday tahay mid aakhiro marka dadka dadka matalay bay dadkaanu ahaayeen dareenkooda iyo dadnimada ay muujiyeenna waa waxaan ku faraxsannahay oo runtii ay ku matalayeen beesha ay matalaan ay ku matalayeen dadka muslimiinta lannu muslimiinta ka jasadan waaxid waa isku mid ma rabno annaga beel beelaha soomaaliyeed ka mid ihi in xumaani ay gaarto qof qof ka mid muslimiinta ka mid in xumaan gaarto ma rabno dadkoo dhan inay wadaagsadaan baan rabnaa afarta qodob marka waxay dhaheen maxaa xawaadla dan u ah waa beel weyn xawaadle magac weyn gobolka hiiraan iyo meelo kaleba degan macruuf oo la yaqaano qadiimanna u jirtay maantana jirta berina jiri doonta waxay dhaheen xawaadle dantiisa xaggee ku jirtaa waxay ku jirtaa shareecadooday ku jirtaa islaamnimaday ku jirtaa iimaanka ku jirtaa waa mowqif aad u fiican wilaayadana ay runtii aad u soo dhoweysay qodobka labaad oo odayaasha niqaashkooda ka midka ah wuxuu ahaa farriin ay u direen si guud beesha xawaadle oo ay leeyihiin war ikhyaaray dad yahow magaca leh waxaan idin khaldaya waa dad qandaraaslayaal ah ama ha idinka dhasheen ama ha idinka fogaadeene dadkaan idin khaldaya waa dad aan adinka wax dana idiin hayn waa dad danahooda ayaga idinka dhex goobanaya waa dad wiilashooda aysan dhimanayn waxa dhimanaya waa adinka waxa muxuu ahaa dhaawacmaya waa adinka waxa qaxaya waa adinka waxay taabteen wixii dhabta ahaabay dadkaas dareensiiyeen iyo qof wax fahmaya oo garasho leh wixii uu garan lahaa xagga kale waxay ka hadleen maxamuudow dhibaatooyinka ay sameynayeen nimanka cadowga ahoo ee ka dhashay cidda mithla ninka la yidhaahdo cali jeyte iyo waxay wararka ay ku hadleen bay ka jawaabeen oo yidhi annaga waxaan rabnaa dhulka uu shabaab joogo dadka jooga oo xawaadle waa inay meesha ka baxaan annaga dadkan waa dadki aan ka dhalannay xawaadlaha annaga ah waa dadkeenni waa u danqanaynaa wanaagooda aan ku farxaynaa xumaantoodana waa ka naxaynaa meesha uu cali jeyte iyo ay leeyihiin sanbaloolisha ha la banneeyo ha laga qaxo horta abaar baa la joogaa ilaahay subxaana watacaala nasrigiisa iyo naxariistiisa hana siiyo dadka waxay ku soo hoobteen sida odayaashu sheegayeen aad maqlaysay waana runtood dhagaxa gaduudan meesha loo yaqaano dadku waa ka imaadeen adduunka waa laga yimid dadku waxay isugu imaadeen webiga ummadda intaa la eg oo abaarta joogta oo baad iyo biyo intaba usoo doonatay webiga waxay dheen meesha banneeya yacni tusaale intaasaa ugu filnay dadkaasay u jawaabeen oy la hadleen oy u sheegeen ayagana inaysan dad matelin cadow ilaahay inay yihiin dadkana ay ugu degeen oy dheheen war waxa aad daba joogtaan oo idiin sheeganaya dhalashada waa kuwaas ka digtoonaada yaana warku waxba kugu dheeraynay wuxuu ahaa kulan aad u qiimo badan waxaana ugu kabaynaa aad baad u mahadsantihiin odayaashii isu yimid wax fiican baad samayseen ka islaamnimo ahaanna waa idinkugu faraxsannahay ka qaraaba ahaan wada dhalashahaanna waa idinkugu faraxsannahay ka mas-uuliyad ahaan ka wilaayo ahaanna waa idinkugu faraxsannahay waana idinku taaganaynaa waana idinkugu ducaynaynaa ilaahay subxaanahu watacaala kaashada dadkiinna cidnaha ugu dambaynina dantiinna cidnaha ugu dambaynina mas-uuliyadda idiintaa la dareema meesha aad ka wadaanna ka sii wada ka dhacsada cadowgiinna cadowga kala reebaya oo tusaalaha maxamuudow kuu muuqdo wixii dhacay oo aad arkaysay maanta meesha ka dhacay ama shala dhacayay ninkii abaabulay oo yimid yurub buu jiraa maanta yacni dadkan waa in ay fahmaan ummadooda wax meesha ku dhammaanayo yaaliyaalla waa wiilal xawaadle oo la soo khalday dariiqay ku dhinteen waa dariiq dulmi iyo gardarro ah marka odayaasha marka waxaan leenahay aad baad u mahadsantihiin abaalkiinana allaha weyneeyo dariiqa allaha idiin hagaajiyo hawsha aad ku socotaan hore uu socdo marka shirkaas sidaasaan u bogaadinayna maasha allah jasaaka allahu khayran dhegeystayaalkaasi wuxuu ahaa waaliga wilaah saamiga hiiraan sheekh gulid abuunabhaan oo waraysi gaara idaacadda andus ay la yeelatay sheekhana allah ku barakeeya allahna ka ajir siiye fursadda qaaligaadna siisa maxamuudow waa mahadsan tahay adiga iyo bahda iclaamka oo khaasatan idaacatu andulus iyo afraaddeeda aad baan idinkugu mahad celinaynaa dadaalkiina iyo juhuuddiinana allah idinka
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم markanna waxaad ku soo dhowaataan wararka caalamka iyo cabdiraxmaan beder aad baad u mahadsan tahay maxamed ciise xoogagga muqaawamada ayaa waxay si kol uga hadleen hadalla been abuura oo ka soo yeedhay maamulka dabadhilifka ee ka jira dhulka falastiin kooxaha muqaawamada falastiin ayaa maanta oo talaada ugu baaqay maamulka dabadhilifka ee uu hogaamiyey maxamuud cabaas inay joojiyaan ololaha guracan iyo wararka been abuurka ay faafinayaan waxayna ugu baaqeen ee mudnaanta siiyaan maslaxadda ugu sarraysa ee shacabka falastiin ee maanta maraya xilligii ugu adkeyd afhayeenka muqaawamada xaasim qaasim ayaa si kulul u canbaareeyey hadalla ka soo yeedhay maamulka falastiiniyiinta oo magaca dhaqdhaqaaqa ku daray waxay ugu yeedheen shiro looga hadlaya fikrada ku saabsan sidii loo dhisi lahaa dowlad yar oo falastiin ah sida ay daabacdeen wakaalada wararka falastiiniyiinta ee waafa qaasim wuxuu carabka ku adkeeyeen handasaan oo kale uu yahay malaawaalka qaar ka mid a dadka saamaynta ku leh talada maamulkaas iyadoo ujeedkoodu yahay in la suurad xumeeyo kooxaha muqaawamada kadib guuliyey ka gaadheen marinka khaza oo ay ka mid tahay inay ka hortageen gardarada cadowga yuhuudda ee ka dhanka shacabka falastiin kuwaasoo ka soo baxay khaza iyagoo dulaysan iyo in la gaaray heshiis maxaabiis isdhaafsi oo si sharaf leh ku hirgelay iyo in la gaaray heshiis maxaabiis isdhaafsi ah muqaawamada ayaa sidoo kale uga baaqday maamulka maxamuud cabaas ay dhistay yuhuudda inay ka jawaabaan baaqyada muqaawamada iyo in la gaaray heshiis maxaabiis isdhaafsi ah xukuumadda moscow ayaa duqimo kala duwan oo khasaare sababay ka geysatay dalka yukrain dowladda yukrain ayaa waxay shaaca ka qaadeen xukuumadda moscow ay habeenkii tagay xalay ku soo weerartay dhulkeeda ilaa iyo boqol diyaaradood oo aan duulya lahayn kuwaasoo fuliya duqimo kala duwan wariyaasha ku sugan meelaha ay duqimaha ka fuliyeen diyaaradaha dagaalka ee dowladda ruushka ayaa waxay sheegeen in goobahaas ay si aada u gubteen islamarkaana ay ka dhasheen khasaare kala duwan oo soo gaaray dadkii halkaasi ku sugnaa maamulka kief ayaa wax xusna dhankiisa sheegay in moscow ay duqimo ka geysatay magaalooyin ay ka mid yihiin adiisiya iyo kharkiif iyadoona duqayma halkaasi ka dhacay sababeen dhaawacyo kala duwan oo soo gaaray dadka reedka waa siday hadalka u dhigtaye waxay sidoo kale sheegtay xukuumadda kiyef in duqaymo kaleo ka dhacay magaalada caasimadda ee kiyef ay si gaara u bartilmaamaysadeen dhismayaal halkaasi ku yaalayo gawaari ay dad shacab baa leeyihiin madaxa magaalada kharkif ayaa waxa uu sheegay in dadka ku dhaawacmay duqaymaha ruushka ay iminka ku sugan yihiin isbitaal halkaasi ku yaala si kastaba sanadkii tegay waxay dowladda ruushka horumaran militari ka samaysay gudaha dalka ukrain iyadoona la wareegtay gacan ku henta deegaano ku yaala halkaasi warbaahinta maamulka yuhuudda ayaa waxay warinaysaa in kooxaha muqaawamada falastiin iyo maamulka yuhuudda ay bilaabeen ka wada hadalka marxaladda labaad ee xabajoojinta marinka khaza iyadoo ay macquulta in isbuuca soo socduu kulan ka dhaca magaalada dowxa ee dalka qatar halkaasoo isku arkayaan dhexdhexaadiyaasha muqaawamad iyo maamulka yuhuudda kooxaha muqaawamada falastiin ayaa waxay dhankoodu shaaca ka qaadeen in wafdi uu hogaaminaya maxamed darwiish waa madaxa golaha hoggaanka ee muqaawamada uu gaaray magaalada alqaahida halkaasna uu kulmo kula qaadan doono qaar ka mid a dhexdhexaadiyaasha isagoona kala hadli doona arrimo ku saabsan dhaqangelinta heshiiska xabajoojinta ee khaza iyo isdhaafsiga maxaabiista ee yahuudda war kooban oo ka soo baxay kooxaha muqaawamada islamarkaana lagu baahiya barta ay telegramka ku leeyiin ayaa waxay ku sheegeen in booqashada hogaamiyahan iyo wafdigiisa aysan ahayn mid muddo ka cayiman tani ayaa waxay ku soo aadaysay xilli ergaga madaxweynaha maraykanka donald trump ee bariga dhex la filayo inuu booqdo gudaha maamulka yuhuudda dabiiqada toddobaadkan wararka caalamka dhegaystayaal caawa naga intaa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم qaybaha hore ee barnaamijka ayaan sii tallaabsanaynaa dowladda shiinaha ayaa farsamaysay ablication cusub oo ku shaqaynaya garaadka macmalka ah kaasoo dhulka la galay shirkadda jaad g b t ablicathonkan oo qaban doona shaqooyin badan ayaa qalqal ku keenay suuqa waxaana arrintan alfurqaan ay ka wareysatay aqoon-yahaan maxamuud ugaas asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu haddaan su-aasha usoo laabto shirkaddan la yiraahdo dipsic oo sida ay sheegayaan ah shirkad gaar loo leeyahay oo nin chinese uu leeyahay ama maxaan ku irahdaa ganacsada chinese uu leeyahay waxay soo saartay asbuucan program ai ah ama artificial intelligence waxa la yiraahdo program ah oo deepseek r one loo bixiyey ama ay ku magacaabeen oo la mid ah ama sida ilaa hadda inta la sheegayo ama la tilmaamayo ah ama noqday program yacni qaban kara ama la mid ah ama u dhigma programyada ai da sida jat gtp-ga waxaa la yiraahdo oo shirkaddan open ai ay leedahay maraykanku laga leeyahay programkan iyo soo saaristiisa iyo baahintiisa iclaamintiisu laba siyaabood ayay u saameysay suuqa teknolojiyadda ama ai industriga waxa la yiraahdo gaar ahaan khaasatanna maraykanka marka koowaad qolyihii soo saaray programkani markay ka warramayeen koostigiisa iyo waxa uu ugu kacay waxay tilmaameen toban milyan oo dollar lacag gaaraysa inuu maaragtay ugu kacay qiimo ahaan samaynta hadday training noqoto iyo hadday qalabkay u baahan yihiin noqoto iyo hadday baahintiisa noqotaba toban milyan oo dollar inay ku sameeyeen halka programyada u dhigma sida chat g p t-ga oo kale sharkada sharikadaha lugu ay tilmaameen inuu ugu kacay maxaan ku yirahdaa lacag gaaraysa lix dhibic lix bilyan oo dollar six point six bilyan oo dollar inuu ugu kacay oo runtii laba xadi ama laba lacagood ama laba qiime runtii oo aad u kala fog ah marka labaad programkan iyo programyada lamid lamidkaahu samayntooda ama ikhtiraacooda koowaad iyo ka shaqaysiintooda iyo adeegsigooduba wuxuu u baahan yahay awood kombyuutar oo runtii awoodda kombyuutar ee la yaqaane caadiga ah ka badan oo xaddaaf ah ilaa xad la oran karo awooddaas kombyuutareed marka waxay u baahan tahay qalab gooni ah qalab kombyuutar oo gooni ah waxyaabaha jibska la yiraahdo waxyaabahaas marka iyo qalabkaas goonida ah ee ai tu samaynteeda iyo ka shaqaynteeduba ay u baahan tahay waxaa sameeya kambaniya maraykana inta badan khaasatanna kambani nividia la yirahdo oo maxaan ku irahdaa asagu la oran karo ilaa xad qalabkaas iyo waxyaabaha artificial intelligencega la xiriira monopoly buu ku haystaa waxay sheegeen injineeradii programkan sameeyey qalabka ay isticmaaleen iyo jibiska ay isticmaaleen oo inuu ahaa qalab hadda ka mamnuuca in china loo dhoofiyo marka koowaad marka labaadna qalab ilaa xad outdated ah ama laga gudbay ah marka saddexaadna ay ka dhaliyeen awoodtii loogu talagalay aan ahayn ay ka dhaliyeen saddexdaa shay marka marka la isku geeyo waxay kambanigii iyo maxaan ku irahdaa shaqadiisii iyo soo saaristiisii iyo tiknolojiyadiisii iyo monoboligii uu ku haystay meeshaas ay ka dhigtay yacni mid ilaa xad laga maarmi karo oo suuqii aiga iyo technolojiga guud ahaan ee caalamka waxaa muuqatay yacni expertiiska uu kambanigani sheeganayo iyo barayska ay jibskiisa iyo qalabkiisu ay leeyihiin yacni in laga maarmi karo inta ugu badan ilaa xad maanta oo kambanigana uu tusay iyo programkan in laga maarmi karo arrintan marka waxaa ka dhalatay in maaragtay sheeriskii kambanigan uu la yiraahdo lacag lix boqol oo bilyan oo dollar hadda maraysa buu luus gareeyey labada saddexda beri ee kasoo wareegtay iclaaminta brograamkaas kambaniyada lamidka ah oo shariikadaha mareykanka ah oo aida ka shaqeeya sida alphabet iyo microsoftina ayaguna oo programyada aida hulhuna sidaasoo kale si lamid ah hoos u dhac ayaa ku yimid maxaan ku yirahdaa stockoodii ama sheeriskoodii sugeynna ilaa hadda lacag one trillion dollar ku dhow ama gaartay ayay maaragtay ay maaragtay arrintaas u gaartay labada qodob marka laga soo tago mar qodob kaloo saddexaad oo uu saameynta uu ku yeeshay baa waxay tahay isticmaalka programkanu waa mid free ah oo si maaragtay bilaash ah caalamka oo dhan hadda looga adeegsan karo halka programmada lamidka ah oo sharikadaha reer galbeedka ah ay leeyihiinu yacni bilooyin iyo sanado ay maaragtay lacag ahaayeen oo lacag lagu isticmaali jiray ilaa haddana qaybaha ugu casrisaugu casrirsan oo programyadaasu ay leeyihiin oo ay lacag yihiin oo qofku ilaa uu lacag bixiyo uusan maaragtay iska isticmaali karinin haddii uu yahay qof research samaynaya oo waxaan inuu ogaado waxay qaabkay u samaysan yihiin iyo meesha siday u shaqaynayaan uu yahay iyo hadduu qof maaragtay iyo sharikad sir caadiya programyadaas awoodooda iyo capabilitygooda inuu ka faa'iideysta uu yahayba sidaa darteed maadaama programkanu majaanan si bilaash ah uu u isticmaalayo yacni waxay ku qasbaysaa dad badan oo programyada maxaan ku irahda sida chat g b t oo kale isticmaali jiray inay maaragtay ka wareegsadaan oo ay maaragtay programkan bilaashka ah maxaan ku irahda ay adeegsadaan maadaama isla intii uu programkaasi u sameynayay in lamid ah uu u sameyn karo programkan
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم qodobo kale ayaan ugu soo maqan balse markaan ku soo dhowaada xubinta faa'iidada caafimaadka waxaana soo jeedinaya dictor maslax oo ka tirsan isbitaalka guud ee kunye barrow أنا باسم الشافي أرقيك من كل سقام يؤذيك بيميني أمسح ما تشكو وبعمري الباقي أفديك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد fruitska ayaan ku jirnay caawa xalaqadeena waxaan ku qaadan doonaa miraha qumbaha qumbaha ayaan ku qaadan doonaa caawa xalaqadeena runtii miraha qumbaha ama geedka qumbaha waa miro cunto rabbaani ah waana cunto ilaahay inoo soo saaray isla mar ahaantaasna dabiici ah runtii biyaha qumbaha oo sidoo kale loo yaqaano casiirka qumbaha ayaa ah dareere hufan ee ku dhex jira qumbaha waana macdin ka mid ah macdinta ugu sareysa nafaqooyinka jirka bani aadamka uu u baahan yahay biyaha qumbaha waxaa lagu gartaa inay sokortu ku yar tahay marka loo barbar dhigo inta badan cabitaanada qasqaska ah kuwaas oo leh carbohydrates ama tamar badan energy badan kuwaas oo gacan ka geysta hagaajinta waxqabadka murqaha macdantani waxay door muhiima ka ciyaartaa si ay u ilaaliso dheelitirka dareeraha jirka bani aadamka isla mar ahaantaasna ay taageeraan howlaha murqaha iyo neerfaha iyo kor u qaadista qashinka iyo unugyada sanadihii lasoo dhaafay biyaha qumbaha ayaa waxay noqdeen kuwo caan ah sida mid ka mid ah cabitaanada caafimaadka le ee caanka ah ee ugu sareeya adduunka la isticmaalo ma ahan oo keliya dhadhan macaan ah inay leeyihiin laakiin sidoo kale waa qiimo casiir nafaqo leh kuwaasoo xilligan aad iyo aad loo isticmaalo dadka aad u isticmaalaan xilligan joogno runtii faa'iidooyinka marka aan la soo koobi karin oo laga heli karo geedka ama miraha qumbaha ayaa ah kuwo aad iyo aad u qiimo badan waxaa ugu horeeya waa antibacteria waxaa la yidhahda antibacteria waxay jirka ka difaacdaa bakteriyada ama jeermiska soo weerara ayay ka difaacdaa ama waa jeermis dilo waa antibiotic labo keliyaha ayay sifaysaa islamarkaasna ka ilaalisaa dhegxaanta waxayna la dagaalantaa infecshanada kaadimareenka ama u t i ga loo yaqaano miraha qumbaha sidoo kale wuxuu kor u qaadaa awoodda jirka bani aadamka qofka awooddiisa ayuu kor u qaadaa sidoo kale waxay ka qayb qaadataa dheefshiidka ayay taageertaa ay kor u qaadaa waxay bixisaa maadooyinka macdinta electrolyteska la yiraahdo kuwaas oo bixiya energy badan iyo tamar badan qofka hadduu fuuq baxana la siin karo sidoo kale waxay u fiican yihiin biyahan qumbaha inay miisaanka qofka dhimaan runtii miisaanka qumbaha ee saafiga ah wuxuu ka kooban yahay afartan iyo shan calori kolkiiba halkii koob wuxuu ka kooban yahay afartan iyo shan calori taasoo ka dhigaysa marka doorasho caafimaad leh bedelka cabitaanada sokorta leh miisaanka ayay dhaqsi u dhintaa marka mirahan qumbaha qofkii marka isticmaal joogto ah siiya intaasoo faa'iidana wuu ka helayaa miisaankiisa hoos ayuu dhacayaa waxay sidoo kale ka dhigtaa jirka qurux iyo mataqaanaa jir nafaqaysan sidoo kale waxay ka qayb qaadataa fuuq celinta uu jirka ugu baahan yahay hadduu fuuqbax qofka dareemo ama shuban uu dareemo sidoo kale waxaa laga helaa maadada botassiumka ee dhista lafaha iyo jirka bani aadamka sidoo kale waxay la dagaalantaa mirahan qumbaha xanuunka kansarka ama jirka soo weerara sidoo kale miraha qumbaha wuxuu daawo u yahay dadka sokorta qaba sokorta ayuu yareeya islamarkaasna dheelitiraa sidoo kale waxaa lagu daaweeyaa uu daawo u yahay colostrolka dadka qaba dufanka ama subaga dhiiga farqi marka waxaa jira biyaha qumbaha iyo caanaha qumbaha laba nooc midna waa biyo midna waa caano marka inta badan marka waxaa jira isku dhafka biyaha qumbaha iyo caanaha qumbaha laakiin farqiga wuxuu dhexeeya wuu cad yahay biyaha qumbaha waa dareero dabiici ah iftiin hufan oo laga helo gudaha qumbaha cagaaran ee yaryar waxaan lagu gartaa kalori yar inuu leeyahay sokor yar inuu leeyahay waxayna ka kooban tahay macdano muhiim ah sida potassium taasoo ka dhigi karta mid ku habboon qoyaan midda caanaha qumbahana waxaa laga diyaariyey saxarka qumbaha bislaaday halkaas oo saxarka la shiiday lagu qaso biyo kulol kadibna la sifeeyo si loo helo dhadhan kareem oo qani ah caano oo kale ah caanaha qumbaha marka waxaa ku jira kiimiko sare leh oo dufan leh iyo colori leh intaba waxaana caadi ahaan loo isticmaali karaa in lagu daro dhadhan qani ah iyo dhadhan gaar ah intuba sokorna waa lagu dari karaa sidoodana waa lagu dayn karaa biyaha qumbaha keliya ma ahan cabitaan la cabo xilliga kuleelaha ah balse waa hanti nafaqo oo dhab ah oo faa'iidooyin badan u leh jirka bani aadamka sida aan soo sheegnayba meelaha aan ka heli karno marka ilaha laga heli karo wanaagsan nafaqooyinkan badan iyo biyaha qumbaha ayaa ah ilo qaniya oo laga helo nafaqooyinka muhiimka ah gaar ahaan macdinta ugu caansan aan soo sheegnay sida sodiumta calciumta copper iron potassium vitamin b c iron magnesium zinc iyo selenium dhammaan intii aan soo sheegnay ee macdinta ah ayaa laga helaa kuwaasoo muhiim u ah dhiska lafaha iyo caafimaadka jirka iyo maqaarka iyo dheefshiidka xaddi badan oo dareera biyaha qumbaha ayaa waxay keeni karaan dheelitirka electrolyteska ama macdanta ee jirka u baahan yahay sida inta lagu guda jiro jimacsiga jimicsiga xoogan ama natiijada xaaladaha cudurada sida shubanka iyo mataga oo kale markay dhacaan biyaha qumbaha waa doorasho caafimaad leh oo qani ah waxayna noqon karaan bedel aad u wanaagsan cabitaanada fudud ama casiirka aan dabiicigaen marka loo fiirsho si kastaba haatee waxaa marka laga maarmaan ah in si dhexdhexaad ah loogu qaato cunto dheelitiran iyada oo la tixgelinayo baahida caafimaadka shaksi ahaaneed si looga fogaado waxyeelooyin kasta oo suurtagal ah qofka u keeni kara dhibaatooyinka marka ay leedahay maadadan marka ama biyahan qumbaha haddii la isku badiyo waxaa ka mid ah haddii qofku uu qabo xasaasiyad oo qumbaha ku qabo oo la yaqaano oo iska baaray horey isugu ogaa waa inuu ka fogaadaa waxay keeni kartaa in markaasi ay kusii ziyaadiso xasaasiyadda iyo haddii qofka oo marka jirkiisa cusbo badan ay ku jirto ama uu isticmaalay xaddi badan oo electrolyte maxdin ah marka wuxuu u baahan yahay inuu iska yareeyo aad iyo aada u mahadsantahi
لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم qeybaha dambe ayaan ku soo dhowaanay maleeshiyaadka liyu booliis ayaa muddo ku dhow labaatan cisho waxa ay xabsi ku yaala magaalada jigjiga ku hayaan haween iyo carruur dhallaan ah mid ka mid ah ehelada lix ruux oo isku qoys ah ayaa waxa uu ka hadlay maleeshiyaadka liyu booliis iyo tacaddiga ay geysanayaan Ee, waxaan doonayaa halkan kaga warbixiyo arrin igu dhacday oo faamiligayga ku dhacday muddo labaatan cisho meelaha ku dhow iminka laga joogo sagaal iyo toban cisho Ee, lix qof oo ka mida cayladda ee, dadkayga amba igu dhow oo reer xaashi ah ayaa waxaa lagu xidhay magaalada jigjiga lixdaa qof waxaa ku jira laba caruura oo midna yahay saddex sannadood midna yahay saddex bilood ee, toddoba bilood uu jiro Ee, arrintaa xadhigeedu oo muddadaa iyo ilaa iyo hadda aan ka shaqaynaynay sidii dadkaa loo sii dayn lahaa Ee, arrintaasuna ay ku timi markii shaqaaqadii dacawalay kadib dadkii aadka loo xidhxidhayay ee deegaankan wixii xaggan ka tallaaba ay u badnaayeen oo afar qof oo ka mid ay hergeyse ka tegeen laba ka midna ay jigjiga deganaayeen dadkaas ilaa iyo hadda hal qof ayaa la sii daayey intii kalena horta way xidhan yihiin arrintaas markii ay dhacday dad badan baanu ayaan raadiyey oo madax dhaqameed leh oo siyaasiyiin leh oo cid walba leh ayaan arrintii la wadaagnay waxaanay nagu qaadatay ilaa iyo hadda inaanu arrintii sidii u daba soconno dadkiina hal qof oo inana oo jarmalka isagu u dhoofayey oo koob iyo tobankii bisha lagu xidhay dadkaa la xidhay ka mid ahaa ayaa la sii daayey iminka waxaa jigjiga ku xidhan laba caruura iyo labadii hooye ee dhalay iyo nin aabba ka mida ee, caruurtaas oo isagana jigjiga laga qabtay madaxweynaha dowlad deegaanka iyo taliyaha ciidanka ee, new booliska iyo ka gobolka haystaba sharciga islaamka amba nidaamka dawliga ee ilmo toddoba bilood jiray aad ku haysato amba uu ku xidhnaanayo dowladda adigu aad maamulaysid sagaal iyo toban habeen waa mid islaamba waa mid kiristaanba waa ilmo toddoba bilood jira oo hooyadii oo macaan leh ay haysato shalay waxaa dhacday dadka horta dadka lama tuso ma lamana arko shalay markii ugu dambeysay oo maalinta isniinta ballantu ay ahayd in la sii daayana waxaaba dhacday in waxyaabihii yaraayo loo geynayay laga qaadi jiray oo inta alaabta lagaa qaada xataa la odhanaya ma arki karaysid in raashinkii iyo caanihii iyo waxyaabihii kiliinkii iyo dawadii gabadhaa soconaysay wixii loo geyn jiray xataa loo diido oo dhahda idiinma hayno
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waxaa sii kordhay tirada dad lagu dilay duqeyn ay diyaaradaha shisheeye ka geysteen deegaan ka tirsan gobolka bari tafaasiil dheeraad ah ayaa laga helayaa duqeyn ay diyaaradaha shisheeye ka geysteen deegaanka sixna oo ka tirsan degmada qandala ee gobolka bari duqeyntan oo ay fulisay diyaaradaha daroonka oo loo badinayo inay leedahay dowladda maraykanka ayaa waxaa lagu dilay afar ruux oo isugu jira haween iyo carruur guddoomiyaha degmada qandala ugu magacaaban maamulka la baxay puntland axmed yuusuf qurshe ayaa waxa uu xaqiijiyey dilka afartan qof iyo dhaawaca lix kale waxaana marka wax laga weydiiyey cidda ka dambeysay duqaynta uu marin habaabiyey qolada fulisay balse waxa uu tibaaxay inay geysteen dowladaha shisheeye Ee, saa la socotaan ma maqasheenba duqeyntu waxay ka dhacday ee, meel ka mid a deegaan qandala dhibtaasuna waxay haleeshay qoys shacab ah oo hal faamil ah oo sidaa hadda aan riboodka ku helay ka koobnaa saddex iyo toban qof Ee, qof waa ka maqnaa oo meel magaalaha ku jiray Ee, laba qofna arigii iyo xerada xaggeed ay jireen ma garat tobankii kaleeto meesha joogana ee, afar waa dhimatay lixna waa dhaawac maamadii guriga u weynayd iyo qof kaleeto haweenka guriga ka mid ah iyo qof kaloo dumara hal cunug oo yar afartaas waa dhimatay haddana waxaa la keenay canjeel oo lagu aasaya maydkii dhaawiciina lagu dabiibaya dhaawiciina waxaa loo gudbinayaa baledhidin meeshuna waa meel aada u fog oo aan gaari u gaari karin dadka waxaa lagu soo qaaday dhaawacoodii maydkoodaba geel kolley way jiraan nin saaxiibo naga caawina puntland arrimaha duqaynta iyo waxaas marka arrimahaasna wasaaradaha amniga iyo waxaas baa faahfaahin doona
ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي
dhegaystayaal guud ahaan intaa ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhuuxa waraysyada tan iyo kulanti dambe wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي